أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa arbaco sideeda bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dowladda ridada masar ayaa shaaca ka qaaday inay ka shaqaynaysa sidii dowladda xabishida itoobiya ay u qaadan lahayd badda soomaaliya kooxda riddada soomaaliya ayaa u soo bandhigtay dowladda salibiyadda ee maraykanka qaadashada macdanta qaaliga ah ee ku jirta soomaaliya munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan haweenka ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgalle khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya qarax ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka calamada ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka sirdoonka riddada gaar ahaan kuwa duufaan waxaana dhaawacyo culus ku noqday lix askari oo murtadiin ah hubkii ay wateenna wuu burburay waxaan helnay magacyada shan ka mida maleeshiyaadka riddada ee ku dhaawacmay qaraxaas waxayna kala yihiin ismaaciil moobleen cusmaan dhaqane ibraahim xasan nuur itoobiya iyo maxamed cadow dhanka wilaayada gado qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada baardheere ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee burjeedka ee duleedka magaalada baydhabo dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay howlgal qaraxa ku weerareen saldhigga ciidamada salibiyadda itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee hiiraan khasaare xoogan ayaana gaaray kufaarta itoobiya dowladda riddada masar ayaa shaaca ka qaaday inay ka shaqaynayso sidii dowladda xabashida itoobiya ay u qaadan lahayd badda soomaaliya warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba xukuumadda dabadhilafka masar ayaa qorshaynaysa sidii ay qayb uga noqon lahayd damaca dowladda xabashada etoobiya ee ku qotamaa qabsashada biyaha geeska qaaradda afrika si ay dekado uga hesho shacabkeeda boqolka milyan koru dhaafaya ilwareedo laga soo xigtay mas-uuliyiin masaare ah ayaa sheegaya in xukuumadda al qaahira ay ra-iisul wasaaraha etoobiya u soo bandhigtay arrin isbeddel lama filaan ah ka abuuri karta loolanka geeska qaaradda afrika taasi oo ah in xabashidu ay masar ku gacan siinayso gaaridda marinbadeed balse waxa ay ku xirtay hal shardi oo ah in etoobiya ay wadaxaajood ka ogolaato biyo xidheenka alnahda ee laga dhisay webiga niil wargeeska the nation ayaa sheegay in dowladda riddada masar ay xukuumadda washington la wadaagtay soo jeedin cusub oo bannaanka soo dhigaysa isbeddelka ku yimid mowqifkeeda ku aadan in etoobiya gomadaha soo dhigto biyaha badda cas wararka ayaa intaasi ku daraya in madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka donald trump uu qorshaynayo inuu u yeero asiisi iyo abiy axmed si arrintan dhab loogu wajaho dowladda dabadhilifka ee masar ayaa dhowr jeer u ballanqaaday kooxda riddada soomaaliya inay ka gacan siinayso difaaca badda soomaaliya balse taa beddelkeeda ayay masar ka shaqaynaysaa sidii etoobiya ay u soo gaari lahayd badda soomaaliya maalmo ka hor ayuu ra-iisul wasaaraha xabashada etoobiya ku celiyey inay ka go-an tahay qabsashada dekado ku yaala geeska afrika isagoo carabka ku dhuftay soomaaliya iyo eritereya haddii labada dhinac arrintan ay isku afgartaan ayuu jiho cusub aadi doonaa loolanka geeska afrika waxaana wajahidda etoobiya ee dhanka badda ku keli noqon doonta dowladda eritereya taasoo kal hore isku diyaarisay dagaal ay la gasho etoobiya mahadsanid abushayba kooxda riddada soomaaliya ayaa u soo bandhigtay dowladda saliibiyadda ee maraykanka qaadashada macdanta qaaliga ah ee ku jirta soomaaliya marwaan maxamed ayaa sii ambaqaadaya warbixintan kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa sheegtay in diyaar u tahay in dalka maraykanka ay siiso saldhigyo ciidan iyo sidoo kale macdanta qaaliga ah ee waddanka wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee kooxda villa soomaaliya muurtada cali balcada ayaa mid ka mid ah warbaahinta reer galbeedka u sheegay in soomaaliya iyo maraykanka horay ula gashay kun sagaal boqol siddeetankii heshiis uu kula wareegayo saldhigga iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera cali balcad ayaa xusay inay hadda doonayaan sidii uu mar kale maraykanka u soo degi lahaa magaalada berbera islamarkaana u u qaadan lahaa macdinta qaaliga ah ee waddanka warka uu murtadkani ka dhawaajiyey ayaa sida muuqata daba socda hadal maalin ka hor la baahiyey oo ka soo yeelay wasiirka madaxtooyada maamulka gaala raaca ah ee somalilan kaasoo sheegay inay diyaar u yihiin in maraykanka ay siiyaan saldhigyo iyo sidoo kale macdinta qaaliga ah ee dalka kooxda riidada soomaaliya ayaa horay uga howlan ee dalab ay maraykanka ugu bandhigtay inuu la wareego goobo ay ka mid tahay saldhigga iyo dekadda berbera kaasoo wax jawaab ah aanu ka bixin maamulka saliibiga ah ee donald trump hadallada liidnaanta ah ee ka soo yeeray maamulada riddada ah ayaa ku soo aadaya xilli kufaarta caalamka gaar ahaan maraykanka isu diyaarinayo sidii uu dardar hor leh u gelin lahaa boobka uu ku hayo khayraadka kala duwan ee allaha ku manaystay dalka soomaaliya mahadsanid marwan munaasabad ballaaran oo lagu soo gebagabaynayay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna maamuusayay gebagabada tafsiirka qur-aanka kariimka oo uu akhrinayay sheekhu yuusuf macalin cabdiraxmaan allah xifdiye taasoo dhowaan ka dhacday hoolka xafladaha degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada kasoo qaybgalay martisharaf isugu jira culimo waxgarad iyo ganacsato ugu horeyn ardadii ka faa'iidaysatay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa goobta kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed muujinaya sida ay ugu faa'iidaysteen duruustii muddada usoo socotay ee barashada tafsiirka qur-aanka falcilmu taxta tadabburi lqur'aani fatadabbari lqur'aana in rumta alhudaa فقد بين آياته بآياته وهذا أشرف أنواع التفسير بالإجماع إذ لا أحد أعلم بكتاب الله من الله عز وجل وبين رسوله لأمته قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وهذا التبيين شامل لبيان معاني القرآن وألفاظه وهو من سنته والسنة وحي من ربه فالسنة مفسرة للقرآن waxaan u fidhinaa waxaa weeyaan xafladii lagu soo gabagabeynayay tafsiirka qur-aanka kariimka oo noo akhriyay sheekheena sheekh yuusuf macan cabdiraxmaan jazaahu llahu khayran cumrigiis allaha barakeeyo dunuubtiis allaha dhaafo jazaahu llahu khayran ayaan leenahay waxaa kale noola socday kutub la yihahdo usulun fi tafsiir uu iska leeyahay sheekh moxamed saalax aluthaymiin raximahu llahu raxmatan waasica marka qayb ka mid ayaa halkan kasoo jeedanaya almushtahiruuna bitafsiir min ataabiciin kuwa ku caanbahay tafsiirka oo taabiciinta ka mid ah ishtaharuu bitafsiiri waxaa ku caanbahay tafsiirka min ataabiciina xaal ay ka mid yihiin kahiiruuna waa kuwa fara badan faminhum waxaa ka mid ah ahlu maka ayaa ka mid ah sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ah sheekha masjidka jaamaca degmada buqa qable ka akhriyey tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa si gaar ah ula dardaarmay xirtii ka faa'iidaysatay tafsiirka qur-aanka de waa kalaamka ilaahay waa ogtihiin in la fahmo kitaabka alle oo ujeeddada iyo meeshuu tooganayo aayadaha alle subxaana wa tacaala meesha ujeedan in la fahmo waa waajib maxaa yeelay waa dastuur samaawi alla soo dejiye loogu talagalay koonkan in lagu maamulo lagu dhaqo haddii marka aan la helin aan la fahmin de si loogu dhaqmo lama yaqaan marka dadku inay tafsiirka bartaan ay ku dadaalaan wax macnihiisa la gaari karaa ma aha qur-aanka deeaad markaan laba maroo kale iga horraysay markaanaan ka fahan fiicnaa waa sidaasoo mar kastood aqriso cilmaa kuu kordhaya iyo fahanaa kuu kordhaya waxaadan marka hore ku baraaruginaad ku baraarugaysaa marka si kalaamka ilahi aan ugu dhaqanno ujeeddada alla u kalahaan aan u fahamno waa in marka macnihii la ogaado maqsuudka waa macnaha walaalayaa ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed oo goobta ka hadlay ayaa si gaar ah uga mahadceliyey sheekha mufasirka ah ee sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan wilaayadan islaamiga ee hiiraan oo khaasatan maktabkeena daawada ah gacantii iyo soo jeedintii oo ku lahaa bilaabashada tafsiirka qur-aanka kariimka ah waxaan leenahay iyagana jazaakum allahu khayran shaqadii laidin igmaday ee dadka muslimiinta ah allah tabaaraka watacaala idinku dhiibay ee idin doortay ee ummadda islaamkana idinku ogaayeen inaad qabateen ilahi tabaaraka watacaala dhammaan maktabka gobol iyo degmada waxaan leenahay allah idin barakeeyo sidoo kale shiiqeynii dadaalka iyo juhdiga bixiyey ee maaragtay allah tabaaraka wataala kitaabkiisa ummadda inuu maaragtay dhaxalka ay leeyihiin ay ka qadsan yihiin sida uu yahay u gaarsiiyo dadaal iyo juhdi ku bixiyey ee aan waqti aan seeraynin maca daalika asigoo ay ku xeeran yihiin duruufo tiro badan iyo ma asigoo maaragtay gobolkii iyo shaqooyin fara badan ay ku furfuran yihiin haddana u istaagay waxaan leenahay ilahi tabaaraka watacaala ajir aan la soo koobi karin allah kaasa insha allahu tacaala ardaydii dadaalka bixisay ee intaa taagneedna waxaan leenahay ilahi tabaaraka watacaala waxaad baratay wax barakada allah idinka dhigo tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa qayb ka ah duruusta taxanaha ah ee ka socota masjidka jaamaca ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan iyadoona duruustaasi ay si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan mahadsanid cabdi qane haweenka ku dhaqan degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya garab istaagga jihaadka waddada allah waa mid ka mid ah acmaasha ugu fadliga badan ee la doonayo inay ka faa'iidaystaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana wilaayaadkii islaamiga ka socda baratan adag oo lagu difaacayo diinta islaamka naf maal iyo carab intaba الحمد لله الذي جعلنا عونا للمجاهدين ونارا للكافرين والمرتدين والصلاة والسلام على من قال من جهز غازين فقد غزا إلى آخر الحديث haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan magaalada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa agabyo kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka si ay sahay iyo afar uga dhigtaan ugu horreyn mid ka mid ah haweenka bu'aale ayaa ka warbixiyey agabka ay wareejiyeen horta awalan asal ilaahay baas mahad iskale subxaana wa tacaala mahad aan dhammaad iyo meel laga bilaayo meel ugu dhammaata midna aan lahayn mahad alle kadib waxaa mahad iskale oon u mahad celinaynaa gabdhaha muslimaadka ah ee muxaafadata buu'aale ku nool oo alaabtan usoo diyaariyay wiilashooda mujaahidiinta ah ee dartood aanu ku xisaabannahay ilaahay kasakow ilaahay subxaana watacaala waa kii lahaa wamaa tuqadimu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah ilaahay subxaana watacaala waxaad u hormarsato wuu kuu haynaya wuuna kuu lamalaabayaa ilaahay subxaana watacaala ha noo lamalaabo dembidhaafna aanu ha nooga dhigo gabdhahana allaha noo barakeeyo gacmahooda allaha u barakeeyo maalkoodana allaha u barakeeyo halkan waxaan ku wareejinaynaa alaab caagadaha galaysan waxaa ka mid ah afar boqol iyo toddobaatan caag weeyaan timirtu waa lixdan kartoon buskudku waa konton iyo saddex kartoon xabatu sawdada jidhka la marsanayo oo wiilasha walaaladana aan ugu talagalnay waa boqol iyo konton xabo xabatu sawdada midhaha ah ayaa ku jirta go-yaasha waa afartan iyo lix xabo saliidi baa ku jirta ay wiilasha walaalada ay marsan lahaayeen shalladii ay ku shallaysan lahayeen muraadda isku fiirin lahaayeen baa ku jirta shaaha markay karsadaan xabatu sawdadii midhaha ayd baa ugu jirta filfishi baa ugu jirta sinjibishi baa ugu jirta ilaahay subxaana watacaala kuwii kad bada allaha ka dhigo muraayadihii waxaa ugu jira sakiintii baa ugu jirta waxaa ugu jira kii kabaha lagu tolayay ee gundhiska la dhihi jiraa ku jira xadhkihii baa ku jira haddii si walba u isticmaali karaan ilaahay subxaana watacaala wiilasha walaaladayada allaha gaadhsiiyo intaasi kadib waxa ay hambalyo u direen geesiyada mujaahidiinta ee har iyo habeenba u taagan difaaca diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ونقول للأبطال الكمات الذين يدافعون عن عرضنا وعرض كل مؤمنة اصبروا واثبتوا فاستبشروا بحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة أعد الله للمجاهدين المرابدين في سبيل الله ما بين السماء والأرض salaan gaar ahaaneed waxaan salaamaynaa dhammaan mujaahidiinta bariga afrika assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaad tihiin garabka annaga waxaad tihiin gaashaanka annaga alaabtan aan soo diyaarinay waxaan u soo diyaarinay ilaahay dartii inuu ilaahay naga raalli noqdo kitaabka ilaahayna kor noqdo idinkana ay idinku dhiirigelino muminiintana ay ku laabqabowsadaan waxaan idin leenahay jira oo jooga cadowgiinana ha jabo waan idin garab taagannahay habeen iyo maalin kuwa idinka hurdana ma noqonayno biidnillaahi kariim wiilasha mujaahidiinta ee furunta jooga waxaan leeyahay walaalayaalow idinma ilowsani waa idin garab taagannahay waa maraan idiin ducaynaya maraan idiin shaqaynayno ha welwelina hana walbahaarina awlaadiina ha ka walbahaarina cidda idinka dambaysan ha ka walbahaarina gaalkan ha ka soo jeedsanina insha allahu tacaala ugu dambayn qaar ka mid ah odayaasha magaalada ayaa si diiran u soo dhoweeyey agabka iyo sahayda ay wareejiyeen dumarka bu'aale waxaan leenahay marka jazaakumullahu khayran ilaahay idiin barakeeyo miisaankiina xasanaad allah idinkugu daro haddee gabdhaha muslimaadka ahna waxaa weeye shaqadii jihaadku ay kala hayeen bay hayaan raggana hawshii alla ugu talagalay jihaadka yay hayaan gabdhaha marka waxaan leenahay allah ha barakeeyo ilaahay caafimaad badan ha siiyo owlaadda allah u barakeeyo maalin bay heli doonaan allahay qaadku raxmaankaha uu ka abaalmarin doono buskud waa ii muuqdaa xarkihii gaalada markii la qabtay lagu xirxiri lahaa waan arkahayaa cumaamada waa ii muuqdaan waxaa kaloo ii muuqda timir waa ii muuqataa go'yaashii waa ii muuqtaa xabad sawda iyadana waan arkahayaa biidnillaahi tacaalaa iyo waxyaalo kaba badan biidnillaahi tacaalaa waxaan leeyahay ilaahay miisaankiinna aakhira ha ku kabo hooyooyinkii baa tihiin dadkii soo barbaariyey wiilashan jihaadka ku jiro dumarkii dhalay baa tihiin ee diinta soo baray ee soo barbaariyey waxaad kaloo tihiin ragga shahiidahayo dumarku ka shiidahayna idinka waaye bal ogaada maanta jihaadka lafdhabarta ugu muhiimsan hooyooyinka waaye dumarka waaye waxa jiilkan hadda soo kacayo ee maanta dugsiyada ku jiro hooyooyinkoodii baa tihiin agabkan ay wareejiyeen dumarka muslimaadka ah ee magaalada bu'aale ayaa ku soo aadaya xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo dhowaan sidaan oo kale agabyo kale ay u wareejiyeen dumarka muslimaadka ah ee ku dhaqan magaalada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waa qayb ka mid ah dadaalada joogtada ah ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ay uga qayb qaadanayaan jihaadka ka socda bariga afrika kaas oo ku tallaabsanaya horumaro waaweyn islamarkaana degmooyin iyo deegaano badan lagu soo dabaalay shareecada islaamka mahadsanid yaasir ugu dambayntiina guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug sida mar kale warbixintan uu ku haya marwaan maxamed xilli dalka ay ka jiraan abaaro saameyn xooggan ku yeesheen nolosha bulshada gaar ahaan reer miyiga guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada mudug ayaa dadaal degdeg ah oo biyadhaamin ah ka fuliyey deegaanka bacaadweyne iyo tuulooyinka hoostaga guddiga gurmadka ayaa halkaasi gaarsiiyey booyado biyo ah kuwaas oo si toos ah ay uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan tuulooyinka hoostaga deegaankaasi biyaha la gaarsiiyey ayaana ahaa kuwo si weyn ay ugu baahnaayeen dadka qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay biyodhaaminta ayaa ka warbixiyey sidaay ugu fadhaxsanaayeen gurmadka loo fidiyey iyagoo sheegay in biyaha la keenay ay wax weyn ka tareen iyagoo sidoo kale tilmaamay in booyado biyo ah la gaarsiiyey deegaano dhowr ah oo ay saameeyeen abaaruhu si loo yareeyo dhibaatada ka dhalatay biyola'aanta welina dadku ay u baahan yihiin in gurmad la gaaro ilaaha ku mahadsan marka hore marka labaad waxaan u mahad celinaynaa xarakada wilaayada gobolka mudug dooyadaha ay oo wadanka abaaruhu ka jiraan ay keeneen guddiga gurmadka abaaraha biyahaas waxa weeye dad badanaa ka faa'iidaystay dad badanna hadda weli way ooman yihiin oo ma aysan gaarin marka ilaaha ku mahadsan marka laba marka labaad adinkaan idinkaga mahad celinaynaa wadanka waxaa ka jira abaaro ba-anaa ka jira oo baad la-aan iyo biyo la-aana deegaamada maaragtay biyahaas ka faa'iidaystay waxa weye laafi gacamey burdharaareed baraagaha culummada jiic dheere godjeerin geesood meel la yidhaahdo intaasoo dhanaa ka faa'iidaysatay dadka waxaan codsanaynaa wilaayada aan ka codsanaynaa in maaragtay ay dadkaas il raxmada la ku fiiriyaan ilaaha naxariista laakiin dadkaas ay dawladda maanta u yihiin inay biyo iyo baad maantay haddaysan la soo gaarin dad badana ka baqbaqtinaya arrintaasna waxaa keenaysa roob lama helin waxa weeye xoolihii waa tabcaan wax badanna way oo baxeenba dadkuna xoolahaas ku noolaa marka intaasaan ka codsanayna marka koowaad waxaan u mahad celinayaa allihii muslimka naga dhigayo annagoo danahana iyo isku naxariistay mas-uulkeena keena waxaan leeyahay wilaayada mudug guddiga abaaraha ee wilaayada mudug maantay waa il raxmad leh nagu fiiri way waxaan leenahay il raxmadda ilaahay ha ku fiiriyo in la yidhahdo aan wiriqan jooga xataan aan wiriq oo shan iyo toban kiilo mitir ku jirta bacdooyne qorxobaxa uga jirta meeshaas dad waxaa jooga abaaraysan iyo laani ku dhacday eel macaan male gudbi matoor male dad waxaa jooga tawaalaysan biyihii maaragtay waana soo gaareen adigu cidihii deegaan oo isku dhowga booyada lagu dhex shubay oo ay garneeto ku kala dhaansadeen iyo caagado marka waa ka mahad celaynaa biyahaas waana naloo shubay aniga magacay waxaa la yidhaha marka koobaad axmed cabdullaahi maxamuud axmed warcade waxaan joogaa deegaanka laasgacday oo aan deegaan ahaan u deganahay aan ka tirsanahay horta marka koobaad allah subxaana watacaala ayaan mahad celinaynaa hadda koobaad saddex iskale marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa wilaayada islaamka gobolka midug guddiga gurmadka gobolka midug ee wilaayada islaamka waa u mahad celinaynaa horta marka labaad waxaan leenahay waa mahadsantihiin yaqlaa sheektaa ee aadna soo gaarsiiseen ee aa ugu tala gasheen dadka abaartu ay hayso ee danyarta ah wax dhaafsan karin oon biyo haysan aada ugu tala gasheen horta waa ka faa'iidaysteen dad badan baana ka faa'iidaystay oo ilaahay kuma daraadiy dad badan baa ka faa'iidaystay horta dadkuna waa idin duceeyey annaguna waa idin duceeyeynaa waxaan leenahay ilaahay walaayada islaamka cadowgeedu waa badan yahay cadowgeeda allaha ka qabtaan leenahay walaalayaal horta dalkan idinka ayaa dowlad ka ah idinka ayaa jooga idinka ayaa maamula waxaan rabnaa codsigeenu ku qabsanaa maanta codsigeenu u dah dadkaas inaad garab taagnaataan ilaa inta ay waxa weeye raxmadda alle ay helayaan oo ilaahay rabka ka keenahayo inaad garab taagnaataan oo aad barnaamijkii halkiisi ka wadaan baadlaysa aad awoodiina ay tahay aad heli kartaan waxaadna heli karin waxba lainkaga sugina waa wixii adinku aad heli kartaan oo ilaahay uu siiyey inaad u garab istaagtaana codsigeen uu yahay gurmadkan ayaa yimid xilli ay jiraan baahi daran oo loo qabo biyo nadiif ah taasoo keentay in dad iyo dunyaba ay wajahaan xaalad adag guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada mudug ayaana gurmadyo kale oo la mid ah ka wadaa deegaanada ay abaaruhu weli ka jiraan si loo badbaadiyo nolosha dadka iyo dunyada ku nool halkaasi aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu